kulankan oo leh ka-ansixiyay qorshaga istiraatiijiyada dhabanheliisyooka gobolka banaadir ee labada kun labaatan shan iyo labada kun labaatan sagaal iyo weliba leh kaga waday aqalka dowladda hoose xamar kaasoo waafaqsan siyaasadda qaran ee dhabanheliisyooka kulankii waliba ku qeybgalay gudoomiye ku-higeenka amniga siyaasadda gobolka banaadir gudoomiyaha haweenka gobolka banaadir gudoomiyaalka degmooyinka ururada haweenka dhalinyarada wakiilada baayaha gaarka qaba ee degmooyinkiiyo mas-uuliyiin kala agaasimaha qorsheyntii oo istiraatiijiyada ee gobolka banaadir cabdiqaadir muxudiin inan koreen faahfaahin kubi muhiimadda kulanka ansixiyowka qorashaha istiraatiijiyada dhabanheliisyowka ee maamulka gobolka banaadir dalku waxa uu leeyahay qorshe qaran oo ka kooban afar tiir tiir ka mida waxa uu ka hadlaa dowlad dhiska tiirkaas dowlad dhiska cutubyada ugu waaweyn ee uu leeyahay waxaa ka mid a dhab heshiisiinta hore waxaa la isticmaali jiray ereyga dib heshiisiinta waa ku faraxsanahay gudoomiye jawahir ayaa hadda waxay xasuusisay in haweenka gobolka banaadir ay lahaayeen aragtida ama soo bandhigidda ereygan dhab heshiisiinta oo markii hore la isticmaali jiray dib heshiisiinta marka hadday sidaas tahay waxaan leeyahay hambalyo gaaran u diraa haweenka gobolka banaadir haddii ayagu ay fikirkaa lahaayeen mudan gudoomiye marka dhabuheshiisiintaasi waxay ka mid tahay cutubada ugu waaweyn ee tiirka dowladdiska ee qorshaha horumarinta qaranka ujeeddada loo keenana qof kasta waa ka dharagsan tahay waxa uu qof walbo halkan joogo ogyahay dalkan xaaladaha uu soo maray iyo marxaladda uu soo maray gaar ahaan hadda magaalada muqdisho caasimada ah oo gobolka banaadir ah dhibaatada ka dhex dhacday bulshada halkan wada degan qof walba waa ka warqabaa dhabuheshiisiintu waxay ka bilaabataa marka waxaa la yidhahda qofkay ka bilaabataa kadib laba qof qoys ilaa saasay u socotaa bulsho ilaa waxay gaartaa marka qaranka wax sababta loogu bixiyo dhaboheshiisiintana waxay tahay wax kasta oo soo dhacay oo hore usoo dhacay oo dhibaatooyin ah si run ah in looga heshiiyo sidoo kale gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir iyo gudoomiyaha ururka dhallinyarada ee gobolka banaadir iyo ku hadalay muhiimadda kulankuns inlaya haweenka dhallinyarada waxaan leeyahay in la ansixiyo dhaboheshiisiintu waa muhim bulshaday muhiim u tahay magaaladeennan ishaysadkaa badan hadday dhul noqoto hantida gaarka loo leeyahay hadday noqoto mid shaksi dadku qaar waxaa jira si isaga caraysan oo laga yaabo qofka kale walaalkiisa wuxuu ka tabanayo inaanan ogeyn marka haddii bahashaan maaragtay degmooyinka la geeyo oo bulshada loo bandhigo oo dadka la isku soo jiido oo dariskii ay ka shaqaynayaan waxaan aaminsanahay inay tahay mowduuc aada muhiim uga ah bulshada
in grassrootka la gaarsiiyo oo dabcan bulshada meel hoose mataqaana jimbiga hoose in maxaa laga soo bilaabo waxaan ka warqabnaa taariikhiyan haddii aan maxaa la yidhaahdaa dadka magaalooyinka ku koray waxay aada uga warqabaan yacni dabcan khilaafaadka bulshada xataa caruurta inuu gaaray oo aan maxaa la yidhaha xasuusanayno waayiheen iyo caruurnimada in adigoo maxaa la yidhahdaa xaafadaadii xaafad kale uga gudbay in mataqaanaa yacni kuleetigaada in lagu dhego shalma hayaacaysa lagu dhahay marka dhallinyarada laftigeedu colaadaas iyo caruurtaba colaadaasa soo dhex martay in marka dib u heshiisiin heer bulsho ah oo daadejinah in la sameeyo gudoomiye ku-higeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir mudane maxamed axmed diire yabo idinishii ku hadli kulanka laka-ansixiyaaye qorshaga istiraatiijiyada dhabanheliisyooka gobolka banaadir ee labada kun labaatan shan iyo labada kun labaatan sagaal amniga in amni la helo waxaa ka horeeya in amnigaas ama cunno muu yidhi cunno iyo maaragtay iyo iyo iyo amni waxaa muhiimsan amnigaa muhiimsan waa sax haddii marka amni uusaba jirinba horta seeba cunno qof cabsanaya oo u jeeda qofkii ama dili lahaa ama dhibaatay lahaa fursadu cunno ku cuno ama uu ku fariisto maba helaayaba horta marka lambar on waxaa ah amniga amniga laftirkiisana amni wuxuu ku jiri karaa inay dadkaanu heshiis yihiin haddaysan dadku heshiis ahayn amni ma imaan karo